soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegayso konton iyo toddoba guuradii kasoo wareegatay markii gobolada koonfureed ee xornimada qaateen sidoo kalena ay israaceen labada gobol madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay munaasabada loogu dabaaldegayay konton iyo toddoba guurada kasoo wareegta xornimada muqdisho lagu qabtay ka hadlay wuxuuna sheegay in soomaaliya ay mar isu imaan doonto wuxuu dhinaca kale sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wadahadaladii u dhexeeyay somalilan iyo soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste munaasabadan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda maamulka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu soo hadal qaaday somalilan sheegayna in dowladdiisu ay sii wadi doonto wadahadaladii labada dhinac u dhexeeyey farmaajo ayaa sheegay in soomaaliya mar ay noqotaba midoobi doonto isagoo hadalkaasina tusaale ahaan uga soo qaatay hadal uu horay u jeediyey allaha u naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya madaxweynena ka soo noqday somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliyeed oo hadalkii hadaladii ugu dambeeyey uu yiri oo ay ka mid ahayd waa duuban tahay soomaaliya kalama maaranto maray tahayna way isu imaan rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabayno dadka walaalaheena somalilan waxaan u sheegaynaa dhallinyaradooda dumarkooda culummadooda cuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celino wadahadaladii si ummadda soomaaliyeed ee mar kale u midowdo madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyey qiimaha ay leedahay xuska maalinta kowda luulyo oo uu sheegay in halgan adag loo soo maray walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa konton iyo toddoba guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xora kowda luulyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxay ahayd dhacdo aada u weyn oo taariikhi ah oo dib loo loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee soomaaliyeed oo midna ingiriisku gumaysanayay midna talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda soomaaliyeed ee gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halkan wakti dheer soo socday oo ummad soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qiray in midhihii ka dhashay xornimada ay ku yimaadeen dayac iyo burbur taas oo sababtay in lagu hongoobo horumarkii ay shacabka soomaaliyeed higsanayeen midhihii halkankaas lagu keenay gobonnimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur hase ahaatee hoggaan xumo tala xumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halka lagu koobi karin yaan mutaysanay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qoro iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan ugu siiyey maanta kowda luulyo labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno konton iyo toddoba guuradii dalashadii jamhuuriyaddeena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo curyaamiyey guulaha ay soomaaliya ku taamayso kuwaasoo uu tilmaamay inay ugu horeeyaan argagixisada waxaana uu dhinaca kale muujiyey inay jiraan fursado iyo rajo u bidhaamaysa ummadda oo loo baahan yahay in sida ay tahay looga soo dhalaalo maanta annaga waxaana hor taagan argagixiso waxaana hor taagan abaar waxaana hor taagan kala qoqobnaan waxaana hor taagan qabyaalad waxaana hor taagan rajadeenna oo daciiftay waxaana hor taagan hamigeenii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay iyadoo ay intaasina hor taagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dad dhallinyaraha oo ay da-doodu ka yar tahay soddon sano walaalaheenii soo xoreeyey dalkana waxay ahaayeen dad dhallinyara s y l-ka oo ay ku jiraan lix iyo toban jiro maanta waxaa noo kacay dumar soomaaliyeed waxaa noo kacay culumay dhallinyaro ah maanta ayay dadka soomaaliyeed fursad haystaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido waxaa hor taagan hal su-aal waa inaad ogaataan fursaddan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda soomaaliyeed in kulligeen ilaahay uuna xisaabin doono haddii aad rabtaan in sharaftii iyo karaamadii ummadda la soo celiyo maanta ayay tahay gebagabadii munaasabadda oo ku beegnayd labaiyo tobankii saqdii dhexe ayaa aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxa laga saaray calanka soomaaliya waxaana cirka magaalada muqdisho hareeyey noocyada kala duwan ee buloleerka oo iftiin la yaab lehna ku xardhay hawada sare kuwaasoo ciidamada qalabka sida ay ugu dabaaldegayeen qiimaha maalinta xornimada soomaaliya ee kowda luulyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho